بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعين أmا bعd waxaan ku dhex jirnay aayaddii lixdanaad ee suuraةu towba ka mid ah ee ku saabsanayd masaarifu الزakaa ama meelaha zakada loo leexiyo oo lagu bixiyo wax axkaamta zakaadka ka mid ah ayaan ka hadalnay casharkeena noo soo dambeeyey marka allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay inama asadaqaatu inamaa wax kale ma ahne asadaqaatu sadaqaadka zakawaadku lilfuqaraa'i ayay u sugnaatay oo iskale iyagaa mutaysanaya macnaha iyo walmasaakiini masaakiinta ayay u sugnaatay oo iska leh fuqaraa iyo masaakiin waa laysku cadfay cadafkana asalkiisu wuxuu keenayaa kala duwanaansho waa inay marka fuqarada iyo masaakiintu ay kala duwan yihiin meeshaas marka alimaamu shaafici isaga wuxuu ku tegey faqiirka daran labadooda miskiinka ayaa xaalad roon labadoodana waxaa ka dhaxayso wax ku filan inaysan helin wax joogto yacni wax ku filan labadoodii ma haystaan laakiin faqiirka wa wixii ku filnaa waxbuu ka helayaa wax ka mid ah faqiirku laakiin maba haystaba sideedaba cinda alimaami shaafici sidaas waaye wuxuuna ka deliishanayaa ama uu ka milicsanayaa qowluhu tacaala ama safiinatu fakaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri yacni ayaga oo shaqaysanayo ama yacni markaa ka shaqaysanayo baddii oo doon leh ayaa haddana masaakiin lagu sheegay yacnii waxa usoo baxo oo doontaas uga soo baxo wax aad baahidooda u daboolaya ma ahan waayo marka wax un laakiin ayagoo shaqaysanayo ayaa haddana shaaricu oo wuxuu ku tilmaamay masaakiin meeshaas buu marka wuxuu yidhi miskiinku faqiirka waa ka roon yahay alimaam malik iyo isagana iyo abu xaniifa iyagu waxay ku tageen sida axmed iyo imaam imaamu shaafici baa qabaan imaamu malik iyo abu xaniifa afarta aimada alaima alarbaca ka mid ahna iyagu waxay ku tageen cagsiga oo waxay yidhaahdeen miskiinkaa daran faqiirkaa roon iyagana marka xadii bacd alaxaadiid iyo luqadda carabiga iyo waxunbay deliishanayaan isku soo duuduub labadan faqiir iyo miskiin waxaa weeyaan ereyada la yiraahdo ida jtamaca iftaraqaa waida iftaraqa ijtamacaa hadday kulmaan oo meel lagu wada sheego labadooda waa kala tegayaan xagga macnaha miskiinna macnou yeelanaa faqiirna macno waana waxa keenaya inay yidhaahdaan waa kala badan yacni miskiinkaa roon faqiirkaa yacni daran waa markay labadooda isla sheegan yihiin laakiin haddii aan labadooda la kulminin oo hal bis la sheego ka kale macnihiisa kanuu iska soo hoosgelaa meeshii sharcigu uu faqiir ku sheego wixii faqiirka la siinayo miskiinkana waa la siinaa meeshii miskiin keliya uu sharcigu ku sheega faqiirkana waa la siinayaa isagana macnaha waa ida jtamaca iftaraqaa hadday kulmaan waa kala tegayaan xagga macnaha sida aayaddan oo kale hadda waa kulmeen waida iftaraqaa hadday kala tagaanna oo mid la sheego kan kale uu maqan yahay ijtamacaa kaasay ku kulmayaan macno ahaan kan maqan macnihiisa midkan ayuu ku kulmayaa meeshaas marka waxaa laga qaadanaa aayadda zakada inuusan xaq ku lahayn qof wax haysto qani ah muxuu qani qofka ku noqon karaa limaalin cindahu maal ou haysto ma shaqeeyo laakiin maala meel u yaallo waa qani waxaa kalou qani ku noqon karaa xirfad oo lixirfatihiina qani waa ku noqon karaa xirfad buu leeyahay shaqadiina waa taallaa oo maanta hadduu suuqa aado nin wax soo heli karo waay walow lacagba yaysan u ooline ninkaas sazake la siin maayo oo waa haniyun bixirfatihi ama bikasbihi ayuu ku yahay qani eewaxaa kaloo qani qofka uu ku noqon karaa haddii de meel ilaahay wax u saarayo cid nafaqaysa nafaqadii loogu waajibiyey sida maalan waa waalid mucsir waaye ilmihiisii baa biilo zako waxba kuma laha liannahu haniyun binafaqati yacni awlaadihi ilmihiisa nafaqadoodu qani ku yahay waa xaas la qabo ninkeeda biilo haniyun binafaqati zawjiha la siin maayo iyada yacni faqiirnimo iyo miskiinnimo laguma siinayo wey macnaha nacam ilmihii adiga aada dhashay maalan yaryaraa nafaqay kugu leeyihiin inaad nafaqadii aada uga dhigto sakadii ma bannaana leanna waxuuba ku sakadii uga maarmayaa nafaqadii adiga ilaahay kugu waajibiyey ayb ilmahaagii waa sidaas laakiin faqiirnimo iyo miskiinnimo waay hadda waxaan ka hadlayno oo haniyun bimaalihi iyo waxaan leenahay labadaas marka iyagu dhinacaasay raacayaan inamaa wax kale ma ahna alsadaqaatu sadaqaadku lilfuqaraa'i baa iskale dadka fuqarada eh waxba aan haysaninoo xaajadu ay dhabarkooda kala jebisay walmasaakiini masaakiinta ayaa iska leh ayb waalcaamiliina yacni rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam laba nin oo u timid sadaqo inay weydiistaan ayaa marka uu nebigu u diidayo in shi'tumaa acdaytukumaa walaa xada liganiyin ayuu yidhi haddaad doontaan waa idin siinaa yacnii idinma bannaano waay iyadoo xaaraanaad qaadanaysaan anuuna xaaraan dabcan rasuulku ma dhiibaayo u xaaraane iyagabuu rabaa inuu yacni uu tuso dheef kuma laha sadaqada qof hani oo wax haysto walaa lidii quwatin muktasib iyo mid xoog oo wax ku kasbada leh waxba kuma laha sadaqada labadaa marka iyagu waa kuwaasa waalcaamiliina ayaa iska leh sadaqadii oy u sugnaatay kuwa ka shaqaynayo kuwa shaqaynaya calayhaa sakada yacnii sadaqada soo ururinteeda kuwa ka shaqaynaya ay calaa jamcihaa sadaqada soo aruurin aruurinteeda kuwa ka shaqeeya iska leh caamilku asagu ama hani ha ahaado ama faqiir ha ahaado waa qaadana wuxuu ku qaadanayaa licamaalatihi shaqadiisuu ku qaadanayaa ujro ayaa looga dhigayaa iyo mushaar sakadiibuu ururinteedii ku howlan yahay danihiisiibuu uga tegay nin xataa qani ah ha ahaado meeshaas mushaar uu ku leeyahay caamilku waa kaas marka laakiin shaqada noocan oo kale ah qof reer bani haashim ama reer bani lmutalib ma ka shaqaynayo waad markii la yidhi abuu raafic mowlaa rasuulillaahi sal l salam markay saxaabada qaar ay ku yidhaahdeen nakeen sadaqada nagala shaqeey fa asib minhaa shay-an wax ka asiib aada wax ka heshide rasuulkan weydiinaa buu yidhi sal l slam nebiguu su-aalay markaasuu wuxuu yidhi innahaa awsaaqu nnaas dadka wasaqdoodii waaye fa inahaa laa taxilu lanaa annaga nooma xalaal aha wa mowla alqowmi min anfusihim qolada qofka ay xoreeyaanna ayaguu ka mid yahay marka rasuulku waa ka celiyey sala allahu calayhi wasalam meeshaas marka ma la dhahaayo bariiro oo ay mowlaa caa-isho ahayd caa-ishana ay tahay xaaskii nebiga sidee bay sadaqo u qaadatay iyada taa marka culimada waxay leeyihiin mo bariiro iyada walaheeda ama mowlanimadeedu wuxuu ku yimid yacni sabab caaisha yacnii in caaisha iyada xoreysay caa-ishana waa xaaskii nebiga sal ll ly salam nikaaxa marka sabab nikaaxa keentay ee sabab asaalatan oo hilib ahaan ma keenin marka mowlaha oo ay reer bani haashim ama reer banilmutalib ay xoreeyaan isaga sabab waxaa ku qumtay asala maba qaadan karo laakiin xaasaskii nebiga qofkay sii xoreeyaan ayagu dhib male waa qaadan karaan kuwaas leanna nikaax waayo sabab nikaaxa iyo nasabkana sababka nikaaxa daciifsan labadoodu ayb waalcaamiliina kuwa ka shaqaynaya iskale calayhaa calaa jamcihaa sadaqada ururinteeda kuwa ka shaqaynayo ayaa sakadii wax ku leh oo la siinayaa waalmu'allafati ayaa iska leh kuwa la dumaayo quluubuhum quluubtooda kuwa lasoo dumayo ayaa iska leh yacnii kuwa quluubtooda lasoo dumayo ayaa iska leh kuwa quluubtooda la dumaya marka maxay yihiin laba sinfiba waa laba noocba waa noqon karaan qof muslimnimada ku cusub welina iimaankiisu ounan sugnaaninoo haddii xoogaa wax la siiyo intuu wax ka barbaranayo muslimiinta uu la joogayo hadhow uu sugmi doonaa laakiin intaas xoogaa in la jecel yahay in loo muujiyo wax la siiyo waa qof marka islaamay laakiin aan islaamkii weli qalbigiisa muslimnimadiisii waa ansaxday laakiin weli waxaa ku jira dacfu dacfuliimaanaa ku jira kaas waa waa mid qeyb kalena waxa ay mu-alafadu ay noqon karaan dad ayagu islaamkoodu sugan yahay oo akhyaar ahoo odayaal ahoo magac leh oo haddii ayaga wax la siiyo oo la dhaqaaleeyo oo la tixgeliyo qabiiladoodii oo ama dadka atbaacda u ah ee oo gaalnimada baaqi ku ah baa soo islaamayo kuwan marka odayaalkani waa la siinaa wax si dadkaa ay usoo islaamaan mu-alafadu marka ma soo gelayaan yacni qofka isagoo gaala maaha in wax la siinayo oo laleeyahay qaado zakadii hoo isagoo gaal ah ee soo islaam maya saas ma aha zakaadku gaal waxba kuma laha muslin unbaa iskale nacam maalka zakada muslin unbaa la siinaa nacam faqiirka la sheegaa waa muslim miskiinka la sheegaa waa muslim caamilku waa muslim almualafatu quluubuhumna waa muslimiin iimaankooda dacfi ku jiro ama iimaankoodu waa xooggan yahay ayagu waa way soo yacni waa muslimiin iimaankooda uu fiican yahay haddii laakiin iyaga la dhaqaaleeyo dartooda dad kale kusoo islaamayaan iyagaas waa la siinaa marka ayb waxyaabo kalena waa ku macneeyaan adu macaanidaas baa u badan labadaas aan sheegay nooc yaa u badan bacdi ahlilcilmi waxay yidhaahdaan meeshaan mualafatu lquluubkii ma zuulayo ma baaba-ay mase ma baabi-in cumar baa waxaa laga wariyaa inuu yidhaahday islaamku waa cisoobay cid damboo quluubtooda lasoo dumayaa laleeyaho mu-alafo wax lagu siinayaa ma jiraan sidaasuu dhihi jiray marka sinfigaas culammada qaar waxay dhaheen walmualafatu quluub walmu'alafati quluubuhum waaba tegey oo waa baaba-ay qaaraasaa dhahayo laakiin sida xooga badan ma baabi-in waxaa dhici karta marka wasfigii dadkii lahaa mararka qaar in la waayo haddii la waayo inta kalea zakada la siinaya kaas berigii in la helo haddii la helo zakadiisa waa qaadanaa isagana waa wax marka waktiga ku xiran waaye nacam ee wax hadda nasakh oo galay oo laleeyahay maba jirayaan ma aha haddii la helo ha la siiyo haddii la waayona waa laga tegayaa nacam waa laga waa laga waa laga joogaya sida mar walba qof dayn u taagan waa la waayi karaa mararka qaar qaarimka soo socdo addoon la xoreeyo waa la waayi karaa maalan waqtigan hadda aan joogno addoon mukaataba inaad hesho waa ama waa adag tahay ama waa shibhi maba jiraanba nacam addoommadii xaaladdaas marka qofma waxaa laleeyahay aayadda qeybteedan bis waayo maa la dhahayaa maya waa wax marka waktiga ku waa xugun waktigiisa lala sugi karo haddii la helana waa in la siiyo haddii la waayona waaba la waayey waa nacam ee baab naski meeshaan ma ye ma yeelno nacam sidaasaan ugu xoog badan ayb wafi riqaabi wa fii faki riqaabi luqumaha fakintooda dhexdeeday ahaatay sadaqada addoommada in markaa lagu xoreeyo oo luqumahooda lagu fakiyo oo addoonnimada looga fakiyo alimaamu shaafici wuxuu leeyahay waa kuwa mukaatabiinta ah addoonkii la yidhi intaas haddaad keento waa ku xoreyna ee shaqada ku jiro ee ninkaa marka waa in wax laga siiyo la kaalmeeyo waxaana u daliila yacni u qabsanayaa qowluhu tacaalaa waaatuuhum min maali illaahi aladii aataakum maalka ilaahay idin siiye addoommadaa la kitaabeeye wax ka siiya yani fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra waaatuuhum min maali illaahi aladii aataakum qaar marka isagu sin addoommada qeyb ka mid oo mukaatabiintaabuu ku fasiray ninka intaa haddaad keento waa ku xoreeyey la dhaho zakadii in wax laga siiyo hadduu uu yidhaahdo aniga zakadii baan waxuga baahanahay mukaatabaan ahay waa kana caddaynteydii waalka waa la siina alimaam maalik isaga wuxuu ku darayaa wafi riqaabi wuxuu leeya addoomo suuqa in inta laga soo gado haddii la gadaayo inta lasoo gado la xoreeyo walahoodana muslimiinta dhanaa yeelanaya qofkaas qof gaara uleh ma jiro nacam maalkii zakadaa lagu soo gadaa wa walaa-uhum lilmuslimiina jamiican dadku ma ogtahay qofku waagii hore addoonka ninkii xoreeyo ayaa nicmatulwalaa asaa asaa ku lahaa hadhow marka qof dhexla haddii la waayo asaa dhexlaayo qof dadka zakada maalkeeda laga xoreeyo iyaga waxaa iskale inta lasoo gado sidaasoo kale looga xoreeyo walaa-hum lilmuslimiin wafi riqaabi marka waa taa meeshaana waxaad dareemaysaa marka islaamku wuxuu ku dadaalaa in addoonnimada laga baxo ee isagu ma keenin dadkana gala ma hala geliyo ma uunan dhihin ilaa qofka isaga sabab u noqdo oo isgeliyo maahani ee midda sababka isku gelinayana waxay tahay isagoo allihii abuurtay iyo in la caabudo keligiisa la dagaalamayo in lagu qabto dagaal waana wa sifo oo aada u xuno isaga isgeliyey waana intaas bis wa ilaa qof xor ah qofkii iibsado nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku sheegay wuxuu ka mid noqonayaa saddexda ilaahay qiyaamaha uu la doodi doono ayb marka addoonnimaa islaamka ku jirta iyo in lagu duramaba ahanba sababtoo isaga islaamkii lama imaanin addoonnimada isaga waa jirtay sidii ay u yaraa lahayd u baabi'i lahayd buuna ku dadaalay bani aadamkuna uu xor u noqo lahay waalghaarimiina kuwa daynoobay ayaa iskale walilghaarimiinay u sugnaatay sadaqaadku kuwa daynoobay oo deynta lagu yeeshay khaarimku laba nooc waaye mid maslaxo caama u daynoobay iyo mid maslaxa lina maslaa limaslaxati nafsihi u daynoobay midka maslaxada caamka u daynoobay waxa ay tahay laba qabiil oo dagaalamayso ayuu diyadooda soo am intuu heshiisiiyey diyaadkii meeshaas ka dhashay buu soo xambaartay isaga dushuu soo saartay ninkaasi marka inuu dib ugu yimaado sakadii uu yidhaahdo waxaa layga siiyo sakadii oo maslaxo caaman u daynooba waa la siina xamaalaa la yidhaha middaas waayo maslaxad caama ayuu qofkaani marka laba yacni dhib muslimiin kala dhex galay kala badbaadintooda waayo waxa uu u daynoobay xadiid nebina waa ku soo arooray sala allahu calayhi wasalam nooca laba mase wixii sidaasoo lamidana waa un haddii hadda ninka yacni deyntaas aan lasoo xambaaranaynin haddii lacalla aan deyntaa lasoo xambaarin ninkaa uusan soo xambaaranin haddii muslimiintii dhib ku imaanayo oo dhib muslimiin dhexdooda darteed oo usoo qaatay maal asaga sakadii waa laga siinayaa maalkaas oo waa khaarim limaslaxati alcaama u daynoobay limaslaxati nafsihi markuu u daynooba laba shardi baa la rabaa marka ta koowaad waxa ay tahay waxa uu u daynoobay waa inay ugu yaraan wax mubaax oo bannaan inay yihiin wax mubaax ah waa inay yihiin ugu yaraan yani maxaa la diidayaa macsi buu u daynoobay welina macsidii waa ku jiraa kama toobad keenin waxba laga siin maayo sakada ayb laba xaalad baa marka meeshaa ka imaaneyso qofkaani macsi maba u daynoobinba waa la siinaa shardi waa shardigaas marka meesha waa yaallaa koow ka labaad wuxuu noqo wuxuu noqonayaa wax macsiyo ku jirta uu ku daynoobay laakiin maanta waa taa-ib waa towbad keenay war waa towbad keenay waa ii jeedaane waxaan iga bixiyo waa ku daynoobay macsiyaan ku qaatay markii hore laakiin wixii qofka hadduu wixii macsi isagoo ku qaatay weli korkiisa waa yihiin waa lagu leeyahay deynta deyntaas marka iga bixiya waa lagu dhiiri gelinaa si towbadii iyo wanaaggii xaalkii isbedelay waa laga bixinaa markaas shardiga labaad waxa uu yahay qaarimka linafsihi u daynoobay deyntu inay xaal la tahay hadda xaalka inay tahay deyn hadda joogto waa inay tahay meeshaas marka waxaa la diidayaa deyntu hadday mu-ajalo tahay laba sano ka bacdi baaba madasheedu ay tahay sanadkan sakadeeda laga sii la siin maayo isaga leanna waxaa dhici karta inuu inta shaqaysto iska bixiyo marka la siinaayana waa marka uunan iska bixi karin ilaa ninku hadduu deynta iska bixi karo nafaqadii ehelkiisiina aynan isdhimaynin asaa iska bixinayo markaas laakiin ninkii biil waa heli karaa hadda hadduu biilkii ku bixiyo ilmihiia ka gaajoonayo qani waa yahay laakiin deyntan tabar uma hayo waa laga bixina mar hadday tahay mid waqtigeedu taagan yahay an takuuna xaalatan waqtigeedu waa inuu joogo macsina waa inuusan ku daynoobin hadday dhacda inuu macsi ku daynoobayna markaan la siinayo waa inuu taa-ib ka yahay macsidaas ayb haarimkii marka shaanigiisu waa kaasa marka waa dhici kartaa adiga xaaska aada qabto cunug aada dhashay waalidkaa oo nafaqo kugu leh inaad deyn aada sakadaada aada siiso ood u siiso laakiin faqiirnimo u siin maysid leanna faqiirnimada adiga nafaqadaada uga baxay deynta inuu haarimnimo waa usii kartaa haarimni haarimnimo waa usiin kartaa inuu deynoobay ahaan xaaskaagi haddii deyn lagu leeyahay zakadaadii waas waa ka waad ka siin kartaa say iskaga bixiso zakadii ee deyntii laakiin faqiir waayaa waayo midda la diidaya ilmuhu waa la mid waalidku waa la mid leanna deyn oo ilaa lianfusihim u qaateen adu inaad ka bixiso qasabkuguma aha wafii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisay ahaatay sadaqaadku fii sabiilillaahina waxaa mutafaq lagu yahay jihaadka in laga wado wafii sabiilillahi marka waa jihaadka dadka jihaadaya marka dadna waxay tahay waa mutadawiciin ayaga oo dadna diiwaan iyo waxbay ku jiraan kan isaga marka aan wax la siinin ee iska mutadawica ah midkaas waxaa waa sahmi ba zakada uu ku leeyahay kaas nacam ayb hadday duulaankii u baxayaanoo jihaadkii aadayan waa laga waa la siinaa nacam waxay isku qalabeeyaan oy ku deeqtoomaan oo arrinka duulaanka ay ugaga deeqtoomaan nafaqa iyo kiswo iyo hub iyo gaadiid iyo ay ku gataan waa la siinaa nacam aqniyaaba ha ahaadaan sidooda kale niman isu biili karo aqniyaa ha ahaadaan haddii la doono macnaha fii sabiili illaahi waa lagu sii karaa ayb wa fii sabiili llaahi marka imaam axmed isaga wuxuu ku daraa xajkuu ku daraa oo meeshaas wuxuu leeyahay haddii dad fuqara ay jiraan zakadii waa laga dhihi karaa war intaan qaaday orodba xajkaaga u kaalmayso ama ku xaji bax waajibkii ku gudo wuxuuna ka deliishanayaa ninkii yidhi inta jihaadka lagu qoray yidhi marka haweentii haweentiisii marka sheegay inay xajkii aadeyso oy xajkii u baxayso anigana waaa wain iktutibtu gaswata kadaa anig waxaa la igu qoray buu yihi duulaan hebel markaasuu nebigu wuxuu yihi fii sabiilillahi baa la igu dhigay markaasuu yihi idhab waxuja maca mra'atika orod haweentaada la xaaji fa ina alxaja fii sabiili illaahi xadiid kale uu ku dhex jiray neefkan geelaa baa wuxuu yihi waxaan u nadray fii sabiili illaahi rasuul allow haweenteydiina xajkay rabtaa sidee markaasuu wuxuu yihi sii ku xaji sii fa ina alxaja fii sabiili illaahi o kamaa qaala sal l slam xajku fii sabiili illaahi waaye sii buu yii marka meeshaasuu imaam axmed kala baxay mar haddii nebigu fii sabiili illaahi ku sheegay waa lwaa meeshaa waa la gelin karaa maahan adig adiga taada inaad isaga bixinaysid maaha xajkuna waajib gaara oo adiga kugu yahay sakadiina waajib kaloo gaara laakiin qof faqiira oon iska bixin karin inaad uga xajkii aada uga ka siiso taasaa marka wafii sabiilillahi soo geli karta wafii sabiilillahidan marka ma soo gelaysaa mashaariicdan iska khayriga ah maalan masaajid in lagu dhiso ceel in lagu qodo isbitaal in lagu dhiso dugsiyo waxbarasho lagu dhiso wax fiican lagu baranayo lagu dhiso ma soo gelaysaa oo fii sabiilillahi ma la gelin karaa maya masaladan yacni zakada cidda la siinaayo ilaahay baa xasri ku sameeyey wixii ilaahay ou xasriga ku sameeyeyna siduu ugu sameeyaa loogu gaabsanaa qof ma lagu ijtihaad iyo in layskaga tasarufo sax ma aha dadka qaar waxaad arkaysaa marka masaajidkaasaan lacag ku daray zakadeydaan aan ku daray yani masaajidku sinfi zake qaata ma aha sadaqo tadawuca ku dardar haddaad waqaf u rabto ama yacni maal aada waqfayso qeyb kamida jiho kamida waa ka dhigi kartaa masaajidda iyo dugsiyada iyo laakiin zakada iyaga sideedan nooc bis unbaa la siinaa wa fii sabiilillaahina marka la idlaaqo jihaadkay ku dhacee xataa xajka akaru ahlilcilmi kuma daraan imaam axmedaa ku daray isaguna daliilkaasuu u baahday oo keensaday wixii marka sidaas u adag oo nas aynan meeshaas uunan ku jirin ma ahan in laysaga tasarufo dad baa isbitaallo ku dhiso dad baa haddaad doonto waxaad yeeli kartaa qofka faqiirkee jiran faqiirnimo intaad u siiso isaga isku daaweeyo qaar baa ilmo jaamacado uga bixiyo wuxuu ku leeyahy lacagtii zakada ilmo jaamacad qofaa jaamacad dhigta waa nin qaraabadeyda waa faqiir yacni wax ma haystuu ku leeyahay jaamacad ma uga bixin karaa zakada ilmo jaamacad loogama bixin karo haddaa isagu faqiir uu yahay ood faqiirnimada ku siiso isaga siduu rabo ha yeelo isagu jaamicad ha isaga bixiyo hadduu rabo shaati ha ku gato badar ha ku gato isagay u taallaa taas laakiin adiga inaad tiraahdid aniga waxaan shubaa jaamicaddan u shubaa lacagta waana zako waxa aada bixinayso ma ma dhacayso sa- saas sax ma aha isaga marka qofkan si hadduu faqiir yahay isaga ha ismaamulo ayb meeshaas marka iyadana waa taas dadka jiran ayaguna hadday faqiir yihiin ha laakiin faqiirnimo iyo miski jiro zako laguma bixiyo agoonnimo aan faqri la soconin iyo miskiinnimo zako laguma bixiyo anuu zakadeeda agoonta hiblaayan siiya waa agoon aabbahood maal uga tegay waay oo ayagiiba ganacsi waxoodii ku jiraan oo masruufkoodii helayaan agoonnimo zako looma bixi karo agoonku inuu faqiir yahay ama miskiin inuu yahay iyo waxyaabahaas oo kale oo la xiriira Ee, dadka qaarna waxay sameeyaan qof baa sakadiisii xaggu ka soo waa dad baa wax iska soo aruurinayo qof bay ku soo dirayaan zake markaas yacni waxaa dhici karta inays ayagu wakiilanin wuxuu leeyahay maalan abaaraa dhacday biyo dhaaminaa socoto lacagtii zakada lacagay soo qofka uu soo diraa zaka u niyeysana dadkaana gacantoodu ay kusoo dhacaysaa biyey ku dhaaminayaan dadkiibay ku ay siinayaan qofkaas zakadii saas ma uga ma uga gudmaysaa may ma uga gudmayso leanna zakadiisii wax sinfi uu siinaayo qofka isaga biyaha ku gato adiga maalka siin adiga yacni dad koox iyagu markaas guddi abaara oo kale ama ma- yacni arrimo loo wakiisho oo loo xil saartay ayagu kuma tasarufi karaan qof maal si guud oo u bixinayo oo meeshaas si guud loogu daraayo oo haddana zako waaye la leeyahay qofkiina ounan wakiilanin sakada la siinayo dadkan guddigan isaga uma wakiilan iyo guddooma ma dhihin u fiiriya macnaa masaa-ishaasoo dhan lama samay karo yani annaga waxaan ka hadlaynaa zako maku gudmee waayo hadhow yaan loo qaadanin macnaha qof abaara biyo biyo la-aan hayso yaan biyo la siininaa la yidhi maaha biyaha waa la sii karaa sadaqa yacni waxaa dhici karta zaka la- iyadoon zaka ahayn haddana inay waajib noqotaba ama ay tadawuc ugu yaraan noqoto laakiin zakadu qaabkaas maku gudmay waayo waxaan ka hadlayna annaga nacam haddaad marka maqasho guddi abaaraa jiraan oo kale dadka qaar lacagtooday kusoo dirayaan zakay u niyeysanayaan zakadaas marka miskiinkee la siiyey miskiinku iyo u wakiishay waxaasoo dhan baa meeshan ka maqan miskiinku hadduu cid wakiisho isaga uu yidhaah hebel iigu dhiib hebelkaas marka uu u qaado ama uu yidhaahdo biyo iigu gad ama waxaas iigu sameey uu yidhaahde markaas wa- tasarafa bilwakaalati uu ku tasarufay markaas ayb waxyaabahaas dhan marka fiirin badanay u baahan yihiin ayb wa fii sabiili llaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisay ahaatay zakadu marka mashaariicdan khayrigae ummadda u roon dadku ha iskaashadaan oo sadaqada tadawucee sunnada iyo waxyaabihii kale ninka ilaahay xoolo siiyey zakadii ka dheeraad inuu bixiyo iyo ha loo isticmaalo ayb maalmahan dambe waxaa batay dad iyagu waxaan aragnaa mashruuc khayr oo dugsi qur-aan ah meel laga furay masjid baa meel laga furay dhahaya marka la am- ay maqlaan dad waxaan aragnay dhahaya waxaas looma baahna masaajid iyo dugsi qur-aan iyo waa naga bateen ee isbitaal maa lagu dhiso uu kuleeyahay kan saas dhahaya isagu isbitaalna ma dhiso masaajidkana waa eedeyna nacam, in la dhiso nacam. haddii ninkaani uu dugsi qur-aan dhisay masaajid uu sameeyey adiga sadaqo kaloo fi- iyadana fiican la imaaw oo masjid dhis adiga nacam. Ee, waxaan ujeedaa isbitaal dhis lacag la-aana nacam. laakiin aladiina yalmizuuna almutawiciina min almu'miniina fi sadaqaati waladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum fayaskharuuna minhum sakhira allaahu minhum kuwaasay soo gelayaan kuwaas nacam. adiga nin maxaa ku daba dhigay xoolihiisa masaajid gashtay maa faraha uga qaadidna nacam. haddaa adiga fiican tahay dhis isbitaalka dugsiga iskoolka aada sheegaysid ummadda u dhis laakiin keliya un inaad la taagnaato eedeyn iyo ceebeyn keliya iyo nacayb islaam shaqadii marka munaafiqiinta wixii eh, lagu yaqaanay unbaa qofkaas ka soo burqanaya wabni sabiili ji- ee, yacni jidka inankiisa kan jidku joogga ah jidku joogga ayaa iskale oo sakada wax laga siinaa musaafirka w musaafirka qofka ah isaguna sakadu qaadanaa haniba ha iska ahaada hadduu doono mar haddii uusa joogin dhulkiisii oo maalkiina uu dhulkiisii u yaallo war nooli iga bixiya iyo waxsiiya iyo haddii uu yiraahdo ama waxaan tigid ku goostay iyo waa laga siinaa sakada intaas marka waa inta sideedda noocee sakada ma lagu la siiyo sideeddaani marka kulligood hadday joogaan sakadaada kulligood inaa uqaybisa miya mise hal ka mida haddaa siiso waa kaa gudmaya iyadana waa maxal ahlucilmigu isku khilaafeen alimaamu shaafici isaga wuxuu leeyahay kulligood waa in la wada gaargaarsiiyo ayb oo weliba kuwa jamaca lagu sheego lilfuqaraai wاlmasaakiini wاlcaamiliina calayha saddex ugu yaraan inuu ka siiyo saddex faqiir saddex miskiin saddex yacni mualafat اlqulub hadday jiraan saddex mukaatab waxaa saas u kala qayb qaybinayaan ayb iyo kuwa deynoobay wahaakada aimada qaar imaam maalig iyo uu ka mid yahayna wuxuu leeyahay hadduu hal nooc siiyo hal qof hadduu siiyo waa ka gudmaya sakadiina fariidatan farada allaahu ilaahay wuxuu farad yeelay asadaqaati sadaqaadkii fariidatan buu farad yeelay farad farad yeeliduu farad yeelay ama fariidatan mafruudatan xaal ay tahay sadaqaadku tulla farad yeelay min allahi ilaahay xaggiisa laga farad yeelay wallaahu alle caliimun alle ogaal badan waayo xakiimun falsan oo xikmad badano bicilmihi buu markaa yacnii ku koo xasrigan iyo koobidda uu koobay cilmigiisa ilaahay ayuu ku koo ogaalkiisa intaan inuu siiyana xikmaddiisuu ku siiyey ayb wa minhum aladiina yu-duuna الnabiya wayaquuluuna huwa udun qul udunu khayrin lakum yu'minu biاllah marka aayaddii hore intaanan ka tegin aayaddu waxay xasriga meesha laga faa'iideysanayaan rabaa inaan wax yar tilmaamo sideedan bis in la siinayo cid kale la siinayn inamaada waayo inamaada ayaa waxay tahay adaatu xasrin oo inamaa wudicat lilxasri faalxasru mustafaadun min lafdihaa marka inamaadaaba laga faa'iideysanaa xasriga iyo koobitaanka haddii la yidhaahdo maya inamaa xasri looma dejinin haddii la yidhaahdana xasriga waxaa laga alxasru falxasru mustafaadun min alawsaafi tilmaamihii la sheegay ayaa xasriga laga faa'iideysanaa see looga waa wasfi fuqaraa masaakiin khaarim caamil waa waa tilmaamo marka tilmaantu haddii aysan macno lahayn iyada tilmaan lagama dhigeen lamaba keeneenba mar haddii intaan la tilmaamay wixii aan tilmaamahaan lahayn waa ka baxeen waay meesha marka alxasru mustafaadun bilafdi oo inamaada ama mustafaadun bilwasfi labadana marka waa wax wax lagu xasriyo waa wa minhum aladiina yu-duuna الnabiya wayaquuluuna huwa udun wa minhum munaafiqiintii aladiina kuwii ayaa ka mid a yu-duuna dhibaayeen annabiya nebiga kuwa dhibayaa ka mida munaafiqiinta kuwa nebiga dhibaya wayaquuluuna waay dh o dh waxay dhahayaan huwa isagu udunun dhegweyn waaye qul waxaa tiraahdaa udunu khayrin khayr ku dhegaysto waaye isagu qul waxaa tiraahda huwa isagu udunu khayrin khayr dhegayste waaye mid khayr dhegaysto waaye khayrka oo lakum idinka mu'miniintaa idiin sugnaaday yu'minu waa rumaynayaa billaahi allow rumaynayaa wayuminu wuxuu rumaynayaa yuminu wuu rumeey yuminu wuu rumaynayaa billaahi allow rumaynayaa wayuminu wuxuu u rumaynayaa lilmu'miniina mu'miniintana waa u rumaynayaa waraxmatun wahuwa isagu raxmatun naxariis waaye liladiina kuwiiba uu naxariis u yahay aamanuu rumeeyey minkum xaalay idinka idinka mid yihiin waaladiina kuwa yu-duuna dhibayaan rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisa lahum cadaabun bay leeyihiin cadaab cadaabka oo aliimun mulimun xanuujinayo aayaddan jamaaco min almunaafiqiin ay kusoo degtay oo nebigay dhibayeen oo afkay ku dhibayeen iyo carabka dad baa marka waxay ku yidhahdeen war waxaan ha samayninina ilaahay ka cabsada ee kuwaa waxay yidhaahdeen marka qaarkood iyaga laa tafcaluu ha samaynina fa inaa nakhaafu waxaan ka cabsanaynaa an yubali an yablu an an yablugahu maa taquuluuna waxa aada dhahaysaan inuu gaarto fayaqaca binaa markaas uu nagu dhaco ayaan ka cabsanaynaayo war dhaafa faqaala aljulaas bnu suweyd ninkaa la yidhaha oo munaafiqiinta ka mid ah wuxuu yidhi bal naquulu maa shi'naa waxaan doonaan dhahaynaa uma na'tiihi waa u imaanaynaa fa nunkiru maa qulnaa waxaan inkirnay waa waxaan dhahnay waa inkiraynaa wanaxlifu waa dhaaranaynaa fayusadiqunaa bimaa naquulu waxaan dhahno iska rumaysanaa marka fainamaa muxamedun udunun muxamed waa un yacnii wixii uu maqlaba qof wax wuxuu iska maqlaba yeela waay ciddii u timaaday wax u sheegtaba waa iska rumaystaa saasuu yihi marka ey udunun saamicatun wax kaloo u weheliya ma laha ayb yuqaalu fulaanun udunun waadunatun calaa wasni facula intaba waa lagu keenaa idaa kaana yasmacu hadduu dhegaysto kulamaa qiila lahu wax kastoo lagu dhaho wayaqbalahu wayaqbaluhu ou aqbalo ee uu aqbalaya marka meeshaa marka nimanka aayaddan ninkaa julaas la yidhaha bay kusoo degtay oo sidaa yidhi ayb marka alla wuxuu marka rasuulkuna ma ahan inuusan iyagu dibindaabiyadooda fahmi karine wuu fahmi karaa laakiin waxyaabo badan uu xeerinaa nebiga sal l slam waayo hadduu iyaga hadda nimankan waa qarsanayaan xumaanta bannaankana waxay soo dhigayaan wanaag haddii hadda uu dilo nebiga sal l slam iyaga oo bicilmihi uu ku dilo wuxuu isaga ka og yahay iyaga hadduu ku dilo dadka kale een ogeyn dacayaday nebiga uga dhigayaan dadkuu laayaa asxaabtiisa u dilayaa ilaa dadka kale gaaladoo kale ma kala yaqaanaan kulligood nebigay la joogaan dadkan munaafiqii muumin kala garan maayaan dacwadii bay marka wax u dhibaysaa marar badanna nebigu sal ll l slam waa kii yidhi waxaan nacayaa in la yidhaha inamaa ina ina muxamedan yaqtulu asxaabahu inay dadka ku sheekaystaanaan diidayaa waa kii yidhi marka alla wuxuu leeyahay waminhum munaafiqiintii aladiina kuwii ayaa ka mid ah yuduuna yu-duuna dhibaayeen annabiya nebiga dhibayeen carabkay ku dhibaayaan marka cay wayaquuluuna dhahayaan huwa isagu udunun waa dheg weeyaanoo waa dhegweyn oo qof walba wax u sheegto waa iska aqbalayaa warkoo warkiisu iska aqbalayaa qul waxaa tiraa nebiyow huwa yacni isagu yacni nebiga sal ll ly slam marka udunu khayrin waa khabar mubtada loo qadaraa qul waxaa tiraa huwa isagu udunu khayrin khayr ku dhagaysta waay ay mustamicu khayrin khayr ku dhagaysta weeyaan isagu khayrka oo lakum idinka idiin sugnaaday kaasoo yuminu rumaynaya marka jumlada yuminu nactina waa laga dhigi karaa udunuda udunu khayrin nacti waa looga dhigi karaa jumlo mustaanafana waa laga dhigi karaa kaasoo yuminu rumaynayo billaahi alla rumaynayo wa yuminu u rumaynayo lilmu'miniinana u rumaynayo marka midda hore ba-a lagu gudbiyey yuminu billaahi allou rumaynayo wa yuminu lilmu'miniina tadambana laamaa lagu gudbiyey mu'miniintou u rumeeyaa waxa ay sheegayaan wa yuminu lilmu'miniina wa yuminu wa u rumaynayaa lilmu'miniina u rumaynayaa qiila waxaa kaloo layihi qiila allaamu zaa'idatun laamtu waa zaa-idoo litaqwiyati baa loo siyaadiyey macnuhuna wuxuu noqonayaa wayuminu wuxuu nabadgelinayaa lilmu'miniina mu'miniintau nabadgelinaa ayb ey yajcaluhum fii amaanin buu ka dhigayaa kuwa yacni ka nabadgalay min atakdiibi in la beeniyey in la beeniyo kuwa ka nabadgalay buu ka dhigaa mu'miniinta haddii laamka laga dhiga taqwiya meesha loo keenay la dhaho waraxmatun naxariis waayo qiraa'ada marka jumhuurku waraxmatun waay marka macnuhu udunuday ku cadfan tahay huwa udunun yani qul udunu khayrin lakum qul udunu khayrin lakum huwa udunu khayrin lakum wahuwa raxmatun liladiina aamanuu mumini isagu mu'miniintu naxariis u yahay waxaa kaloo xamse isaga uu aqriyey min beyni sabca waraxmatin liladiina aamanuu minkum markaana marka waxay noqonay qul udunuu khayrin khayrintaa lagu cadfaa marka waraxmatin oo mustamicu raxmatin naxariis ku dhagaysta waaye nebiga sal l slam naxariista oo liladiina kuwii usugnaatay aamanuu rumeeyey minkum xaalay idinka idinka mid yihiin waraxmatin haddii la hoos dhigo saas waa marka tarkiibka waaladiina kuwa yu-duuna dhibaya rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisa kuwa dhibayo lahum cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo marka nebiga dacayadiisana waa arki doonaa marka xukunkeedu waxa uu noqonayo orana waa usoo sheegnay waina kasuu aymaanahum min bacdi cahdihim wa dacanuu fii diinikum waa kusoo sheegnay yaxlifuuna bاllaahi lakum liyurduukum wاllahu warasuuluhu axaqu an yurduuhu in kaanuu mu'miniin yaxlifuuna way dhaaranayaan bilaahi allay ku dhaaranayaan lakum idinkay idiin dhaaranayaan dartiinay u dhaaranayaan liyurduukum say idiin raaligeliyaan walxaal bayna dhaaranayaan sidaa ay u dhaaranayaan allaahu alle iyo warasuuluhu rasuulkiisana axaqu uu ku xaqnimo badan yahay an yurduuhu inay alla raaligeliyaan ou ku xaqnimo badan yahay in kaanuu haddii ay ahaayeen in kaanuu haddii ay yihiin mu'miniina mu'miniin haddii ay yihiin yaxlifuuna way dhaaranayaan billaahi allay ku dhaaranayaan lakum idinka dartiinayna u dhaaranayaan liyurduukum say idiin raaligeliyaan idinka say idiin raaligeliyaan bay u dhaaranayaan ilaahay iyo rasuulkiisa raaligelintooda dan kama laha ayb jumladan marka wallaahu warasuuluhu waxaa laga xaaleynaa yaxlifuuna damiirka ku jira waawda way dhaaranayaan walxaal bay dhaaranayaan sidaa inay idinka idin raaligeliyaan ay ku dhaaranayaan allaahu alle iyo warasuuluhu ilaahay rasuulkiisa axaqu uu ku xaqnimo badan yahay an yurduuhu inay raaligeliyaan marka an yurduuhu damiirkan mufradaa laga dhigay xagee loo celinaa qaar waxay yidhahdeen rasuulkaa loo celinaa qaar waxay yidhahdeen may ee alla raalli ayaa loo celinaa haddii la yidhaha rasuulkaa loo celinaa irdaau rasuuli irdaaun lilaahi mar haddii rasuulka la raaligeliye alla la raaligeliye kuma kala gedisna dhinacaas macnaha haddii alla loo celiyana de allaa weynba nacam allihii weynaa ayaaba loo celiye labada marka waa iska bannaan tahay qaarna waxay leeyihiin markaas an yurduuhuda labadaba waa laysaga celin karaa isagoo mufrad iska ah ayb kuwa kalena waxay leeyiin wallaahu allah axaqu ku xaqnimo badan an yurduuhu bian yurduuhu inay raaligeliyaan warasuuluhu rasuulkiisa axaqu ku xaqnimo badan an yurduuhu inay raaligeliyaan laba jumlo isku cadfan waa midda dambe ta horaa laga fahmaa ayb maadaama ay haddii alla la raaligeliye rasuulkiisii la raaligeliyey haddii rasuulka la raaligeliyana alla la raaligeliyey maadaama xaalku uu sidaas yahay ayaa damiir un marka mufrada laga dhigin walxaal alla ayay dhaaranayaan allaahu alle iyo warasuuluhu rasuulkiisa xaqu ay ku xaqnimo badanya ku xaqnimo badan yahay an yurduuhu inay raaligeliyaan bian yurduuhu yacnii inay raaligeliyaan in kaanuu hadday ahaayeen mu'miniina mu'miniin haddii ay yihiin sidaasaa u xaqnimo badan laakiin taa iyagu ma fiirinayaan alam yaclamuu annahu man yuxaadid illaaha warasuulahu faana lahu naara jahannama khaalidan fiiha dalika alkhizyu alcadiim alam yaclamuu miyaynan ogaanin annahu ana alxaala washa'na xaalka iyo shanigu inuu yahay man axadkii yuxaadid illaaha alla khilaafo warasuulahu rasuulkiisii khilaafo la dhinactamo fa xaqun inay dhab tahay ana lahu inuu isaga u sugnaanayso naara jahannama jahannamo naarteeda khaalidan xaal uu yahay ku waarayo fiihaa jahannamo dhexdeeda ku waarayo daalika ay daalika alkhuluudu waaritaankaas ou jahannamo ay ku waarayaan alkhisyu dulli iyo hoog waaye alcadiimu aada u weynin badan yaxdaru lmunaafiquuna munaafiqiintu waxay ka digtoon yihiin oy ka cabsanayaan an tunazala in la dejiyo calayhim iyaga korkooda suuratun suurad in lagu soo dejiyo suuradda oo tunabi-uhum ugu waramayso bimaa biladii kii fii quluubihim quluubtooda dhexdooda ahaaday qul waxaa tiraa nebiyow istahsi-u iska jeesjeeso iska dheeldheela in allaaha alle mukhrijun ku bixinayo waay maa aladii kii taxdaruuna ay taxdaruunahu aada ka digtoontihiin ama taxdaruuna canhu waxaad xaggiisa ka digtoontihiin ilaahay mid soo bixinayo bannaanka keenayo alam yaclamuu yacni miyaynan ogaanin yani miyaynan garanin istifhaamku marka iska taqriiri waayo waa garteen ayb anahu ana alxaala wa shana shaniga iyo xaalku inuu yahay man axadka yuxaadid illaaha man qofkii yuxaadidillaaha ilaahay la dhinactamo oo rabbi allaha khilaafo wa rasuulahu rasuulkiisii khilaafo fa ana lahu fa xaqun yacni shayga ka xaq waxa xaqa ah ee dhabta ah wuxuu yahay ana lahu inuu leeyahay naara jahanama jahanamo naarteeda inuu leeyahay taasaa xaq ah marka jumladan fa ana lahu naara jahanama waa jawaabu shardigii marka anna lahu naara jahanama annaduna waxaan ognahay iyadu fii xukmi lmufraday iska leedahay fii xukmi lmufrad laanna jumlada annada iyo ay ku jirto annada waa iska masderiye waaye mararka qaar baa waxaa lagu awilaa faacil mar bay mafcuul ku awilmaysaa marka fii xukmi lmufrad maadaama ay iska wadata marka taqdiiray u baahan tahay saasaa la yihi marka ayb taqdiirkuna marka wuxuu noqonayaa fa xaqun ana lahu naara jahanama waxaa xaq ah ana lahu naara jahanama taasaa xaq ah inuu leeyahay naaru jahanama ayb marka annada iyo waxa ka dambeeya oo fii xayizihaa ku jiro waa mufradun ta'wiilan maadaama masder laga dhalaalinayo waa iska mufrad xagga ta'wiilka nacam sidaasaa marka waxay ugu baahanaysaa marka in lasoo qadaro markaa yacnii khabar loo qadaro nacam waa khabarkeeda marka maxduuf laga dhigo nacam fa xaqun ana lahu naara jahanama marka saas oo kale layska yiraa nacam ayb ama fa waajibun lahu kuwa u waajibay waayo isaga ana lahu naara jahanama naaru jahanamo inuu leeyahay taasaa isaga u waajibtay ayb khaalidan xaal uu yahay ku waarayo fiihaa jahanamo dhexdeeda ku waarayo daalika kaagaas oo waaritaanka alkhizyu hoog waaye alcadiimu aada u weyn hooggi aadka u weynaaw yaxdaru lmunaafiquuna munaafiqiintu waxay ka digtoon yihiin an tunazala in la dejiyo calayhim iyaga korkooda suuratun suurad in lagu soo dejiyo suuradda oo tunabi-uhum ugu waramayso bimaa biladii kii fii quluubihim quluubtooda dhexdooda ahaaday ibnu kahiir iyo abu camar waxay akhriyeen an tunzala calayhim anzala iyo waxaa laga bixiyey markaasi iyo nazala marka yaxdaru lmunaafiquuna munaafiqiintu waxay ka digtoon yihiin marka mafcuulu bihiga jumladana dhacayso an tunazala maxay ka digtoon yihiin an tunazala calayhim suuratun suurad in lagu dejiyo korkooda suuradda oo marka mar hadday suuradda iyaga ka waramayso wax iyaga lagu dejiyo unbaa laga dhigayaa ee iyaga in loo waxyoonaya ma aha tanziila suuratin bay ka digtoon yihiin suuraddaa dejinteeda calayhim iyagoo korkooda lagu soo dejiyay ka digtoon yihiin an tunzala marka la akriyana inzaala suuratin suurad yacni dejinteeda calayhim korkooda lagu soo dejiyay ka digtoon yihiin suuradda oo tunabi-uhum ugu waramayso bimaa biladii kii fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda ahaaday qul waxaa tidhaahdaa istahzi-uu iska jees jeesa oo iska dheeldheela in allaha alla mukhrijun ku bixinayo way soo saaraya maa aladii kii taxdaruuna ay taxdaruunahu aad ka digtoontihiin kaad ka cabsanaysaan ilaahay waa soo bixina waa qoladii tiri marka war naga daaya waxaan aada hadalkan aada sheegaysaan armaa wax lagu soo dejiyayo warkeenna uu gaaraa walain sa'altahum walawallaahi in sa'altahum haddaad weydiisid ood su-aashid iyaga ood ka weydiisid waxa ku waxa ay samaynayaan iyo hadallada ay dhahayaan layaquulunna waxay odhanayaan oo odhanayaan inamaa wax kale maahne kunaa anagu waxaan ahayn nakhuudu inaan dabaalanayno baailka hadalka hadalka sheekada wanalcabu aan iska dheeldheelayno on kaftamayno qul waxaa tiraa nebiyow abillaahi alle iyo waaaayaatihi iyo aayaadkiisa iyo wa rasuulihi iyo rasuulkiisa miyaad kuntum aada ahaydeen tastahzi-uuna inaad ku dheeldheelaysaan laa tactadiruu ha cudur daarannina qad xaqiiqa ee kafartum waad kufriseen bacda iimaanikum iimaankiina ka gadaale in nacfu haddaan cafinno can daa'ifatin koox xaggeeda haddaan cafinno daa'ifada oo minkum idinka idinka mid ah nucadib cadaabnee daa'ifatan qeyb oo idinka idinka mid ah sababtuna waa maxay biannahum bisababi annahum kaa iyagu kaanuu inay ahaayeen mujrimiina kuwa dembaabay oo nifaaqa joogteeyey sidaa inay yihiin darteed qoladan marka iyaguna aayadahan ay ka waramayaan aayadahan ay kusoo degeen yaa markii tabuuk la aaday ayaa waxaa dhacday waa sheekaysanayeen waxyaaba marka kala duduwan iyo waxbay ku sheekaysanayeen oo qaarkood marka waxay lahaayeen moxamed dhowr dhowr sabab dhowr dhowr riwaayaba waa la sheegaa xagga sababu nusuulka qolo waxay leeyihiin rasuulka sal ll slam intii la socday hashaa ka dhuntay hashiisi markaasay waxay yidhaahdeen ha waa la ii waxyoodaana waa leeyahay hashiisiina meel ay jirta ma oga haddii loo waxyoodo hashiisa ma ogaada meesha ay jirto waa jees jees jaanibka nebiga sala allahu calayhi wasalam oo la duraayo riwaayo kale waxay leedahay waxay yidhaahdeen waxay dhahayeen marka iyagoo ka waddada maraayo dagaalkiina ay wax kala socdaan maa ra-aynaa akdaba alsunan ma aanan arkin wax ka been badan xagga carabka walaa arqaba butuunan xagga caloolahana ka weynin badan walaa ajbana cinda alliqaa'i cadowga marka lala kulmana ka fulaynimo badan min haa ulaa'i alquraa kuwan quraa'da oo diinta isku sheegaya rasuulkai asxaabtiisay ujeedaan marmarkaa nebigii iyo asxaabtiisii bay sidaas u caynayeen saxaabi baa maqlay markaasu wuxuu yidhi waxaa igu ballana inaan nebiga gaarsiiyo sal l slam marka rasuulka intuunan saxaabiga cawf ibnu maalik buu ahaaye intuusan soo gaarin nebiga waxyigaa kasoo hormaray rasuulkii oo akrinaya qisadii iyo aayadahan ayuu marka nebiga u yimid munaafiqiintiina ay ku dhegan yihiin hashi nebiga garkeeda oo ay leeyihiin marka inamaa kunaa nakhuudu wanalcab inamaa kaana xadiida safar safar sheekadiis waaye waddadaan ku marayna wax kale maahayn nebiguna ounan u dhaafinaynin qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi-uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ma u dhaafaynin waxyaabahaas marka yani riwaayaadkaas baa marka la tilmaamaa marka aayadda dhowr mas'ala laga qaadanana mas'alada koowaad waxay tahay ilaahay oo lagu jees-jeeso inay kufri tahay diinta looga baxo aayaadka ilaahay lagu jees-jeeso waa kufri diinka looga baxa rasuulkaoo lagu jees-jeeso waa kufri diinta ilaahay looga baxo marka haddii qofku uu og yahay maalan axaadiidtii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo lagu jees-jeeso isagoo og in hadalka rasuulka uu yahay inuu ku jees-jeesaa rasuulka isagoo ku jeese jees-jeesay la mid tahay iyada lafteedu marka yacni waa gaalnimo taas marka waa laga qaadanayo laa tactadiruu qad kafartum taas istihzaaga iyo jees-jeesku waayo waxaan isqaabilaynin aslul iimaan iyo wixii la rumaysnaayo in lagu dheeldheelo ma iskeenayo lianna iimaanku waa muujibu likraam waxa aada rumaysan tahay maamuusay kugu leeyihin waxaad ikraamaysa waay waxa aad ku dheeldheelaysidna waxaad yaraysanaysa waay marka iimaankiioo tacdiim keenayey iyo dheeldheesha iyo jees-jeeskaoo yaraysi keenaysay cagsi bay isu yihiin markaayb dadka marka xijaabka haweenka ilaahay ku farad yeel ku jees-jeeso dadka ku jees-jeeso sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam ayagoo og inay sunnadii nebiga ay tahay iyagoo og sidaas axkaamta ilaahay dadka ku jees-jeeso oo dhahaya markaa aniga aayad baa lagu dul akrinaa markaasu wuxuu le aniga qarnigan koob iyo labaatanaad dad gacan ha laga gooyo waxaas waxaas ma u malaynayo wax fiican inay yihiin jees-jeeska u dhiman waa maxay qofkaas hadda ilaahayna wsaariqu wsaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaan bimaa kasabaa nakaala min allah aayaddii aa lagu dul akrinaa markaasuu leeyahay aniga iga dhaaf waxyaabahaas aniga waxaas ma gelaayi ilaahay ma raba inaan ka hadlo ayuu leeyahay waa munaafiqnimo cad waayo taas wuxuu iska dhigayaa marka nin ilaahay inuu yacni beeninayo iska fogeynayo anigu ilaahay ma raba inaan beeniyo ilaahay ma raba inaan ka hadlo ha igelinin aniga ilaahay buu leeyahay laakiin qarnigan qof wax haday a gacan laga goynaa warkeeda iga dhaafo kule waxaas ilbaxnimo maahan waxaas maahan keyta wakeyta arxan darro waaye waxaas u dhahan qofaa dhagax lagu dilaa soo taaganoo nool cid aan ka yeelayo male layma bari karuu leeyahay aniga waro ilaahay xukunkiisii waayo sooma ogin ma ani diin inaan gala ma raba aan ka hadlo munaafiq akbar ah waay kaasna ayb waxa uu sheegayona waxa ay tahay dadkau rabaa inuu been u sheegee ilaahay iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisa uusanba aaminsanayn waayo maxaa keenay qofku waa dhihi karaa waxaan war waxaan qur-aanka ilaahay kuma jiraan aada sheegaysid waxaan adaa wadato axaadiidta nebiga ma sheegin qofkaas wuxuu u baahan yahay marka in aayaddii la tuso laakiin iyadoo aayaddii la akrinayo inuu yidhaah aniga iga dhaaf waxaas qaarkood waxay leeyin war waxaas wixii aan kusoo dhunnay waayo naga dhaaf meeqa sanaan wadnay leeyihin ayaantan taasaa socota maca wuxuu ku leeyahay marka yacni diinaa la ysku maamulaa iyo axkaam qur-aanka iyo axaadiidta nebiga siday tahay ha loo fuliyo annagaa muddo dheer waxaan soo haynay oo ku dhex wax laga ilbaxayaaba ayuu ka dhigayba iimaankii naca iyada lafteedu marka waa jees jees maxaad awal soo haysay haddaad wax fiican hayso hadda aa ka tagtay de haddaad meel xun taagan tahay ayb qaarkood waa ka cabsanayaan axkaamta qur-aanka inay sheegaan maalan ama xukunkaasa qofkii waxaa sameeyey xukunkiisu waa saas kan wixii saan sameeyey xukunkiisu shareecada islaamka sidaanay dhahday waa ka baqayaano waxay isleeyihiin haddaan hadalno afkaanu lagu soo taagayahay war waxaan waqtigan miyaad waxaan ummadda u sheegaysaan iyo waxaan waa laga baxay iyo qaanuunkuma ogola iyo waxaasay ka baqayaan markaasaa diintiiyay si qalloocan u sheegayaan marka ayagoo kuwaas ka cararaya yay idin aadaynin ka cararayaan waxyaabahaas oo dhan marka ma saxsana baabkan istihzaaga yay ku jiraan aayaadka ilaahay rasuulka iyo sunnadiisa iyo ilaahay subxaanahu watacaala lagu diinta qofka caayana ama rasuulka caayana inuu ku gaaloobaya aayaadkana laga waa laga qaadanaa dadka marka yacni marka diin iyo wax loo sheegay diinta caayo ama rasuulka caayo hadhow wuxuu ku leeyahy waa xanaaqsanaay aniga iyo qofku ma waalnayn qof waalan ma ahayn waayo adade nin dharka tuurto waalan haddii uu yahay qof waalan cidii wax u qaban maysa laakiin dad aan sidaas ahayn oo shaqadoodan iska jiro iska shaqaysto oo dadka ku xisaaban caadiga haddana markii war saan arrintaan aada leedahay saan ma aha war saas yeel diintaada waxaas ku sameey dhahaayo ama rasuulkii u boodaayo qofkaasi yacnii xanaaqan iga keenay iyo maxay tahay marka waa inuu marka diintii ka baxo inuu diinka kusoo laabto dadka awoodda gacanta ku haayana iyaga waxaa waajib ku ah rasuulka inay qofkaasi afka rasuulka la gaarsiinayo qofka afkiisa gaarsiinayo nebiga cuquubada uu leeyahay inay ku fuliyaan oo ay nebigu nabigooda ay u heliyaan salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxaa kaloo aayadahan laga qaadanaa kufrigu inuu qowl noqon karo qowl hadal kufrigu marka culimada ay ka hadlaayaan waxay yidhaahdaan qowlna waa noqdaa ficilna waa noqdaa ictiqaadna waa noqdaa masaladaas marka aada in loo fahmo waa muhim qofkaani haddii uu shay kufri cad ah ku dhawaaqo caaliman mukhtaaran isagoo og inay waxaas kufri yihiin aan la qasbinoo doortay isaga caaliman mukhtaaran ayuu wuxuu ku dhawaaqay hadal diinta looga baxo hadalkaasu uga baxaa diinka qofka ma la dhahaayo muxuu aaminsanaay iyo ma rumeeyo yacnii qasadkiisu muxuu ahaa iyo xaggaas la aadi maayo waayo kufrigu ictiqaad keliya maku xasrisna oo ilaahay wuxuu leeya laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum maxay ku kufriyeen hadalkooda waay waxay ku kufriyeen qalbigooda iyo waxaa iyo ma hadalkooda waa hadalkay kufrigu hadalkaa yacni keena saasaana shaekhulislaam ibnu teymiya saaribulmasluulka uu leeyahay ficilada qaarkood hadduu qofku doorto uuna og yahay inay kufri tahay wuu ku gaaloobaa afcaal marka lagu gaalo yacni iyadoo aan ictiqaad iyo xaggaasba la aadin kitaabkii qur-aanka uu qashin ku tuuray waa ku kaadiyey musxafkii qur-aanku ku kaadiyey sanamuu u sujuuday waa ficil ficilkaasaana kufri qalbigiisa sow ahaa iyo ma la aadaya ictiqaad keligiisna waa lagu gaaloobaa oo qofku hadduu ictiqaadiyo wixii inuu rumeeyo laga rabay cagsigeeda uu ictiqaadiyo waa ku gaaloobaa isaga waana kufrun bilictiqaad marka ictiqaadka iyo qowlka iyo ficilka intaba gaalnimada waa ka timaadaa xataa culimmadu waxay diidayeen in la yidhaahdo hadalka bidaatihi sidiisa kufriga u ah waxay diidayaan culimmada in la yidhaahdo kufrigow tusaa yani kufrigow tusaa macnaheedu waxay tahay asaga kufri ma ahan waayo meeshaas marka irjaa a ku jira waa khatar yani qofku maalan markuu qur-aanka ku jees jeeso la dhihi maayo marka yacni jees jeeskani wuxuu tusaa kufri qalbiga uga jiro tusaa ma la dhahayo waayo haddaa saas jiraa macnuhu waxay noqonaya jees jeesku gaalnimo ma aha isaga nacam ee bis shay deli daliil waayo bis calaamad waayo bis macnuhu saas uu noqonaya taas xataa culimadu marka waa diideenoo waxay leeyihiin hadalka yacni is- alistihzaau billaahi ow birasuulihi ow biddiin nafsuhubuu kufri u yahay nacam ee dilaale iyo maahane sidiisuu kufri u yahay marka kufrigu qowlna waa noqdaa ficilna waa noqdaa ictiqaadna waa noqdaa intaas inuu isku darsadana waa dhici kartaa qofka ayb meeshaas marka iyadana masaladaas waa sidaas waxaa kala duwan marka de qofka inuu adiga wax kaa sheego inuu rasuulku wax ka sheego waa kala duwan yihiin hadduu adiga wax kaa sheego ama koox oo wax ka sheego maaha inuu gaaloobay qofkaasna haddii isagu markaas jaanib yani diintii ama rasuulkii ama yacni ilaahay a xaggooda hadduusan aadin qofku qof marka ab- abubarzat alaslami markii uu arkay ninkii abubakar aadka u caayay waa kii ku yidhi "I- i idin aan dila ninkaani markaasuu yidhi haddaan kuu idmo ma dilaysaa haa waa kii yidhi abubakar haadihi laysat ilaa lirasuulillahi sal l slam rasuulka unbaa arrintaas leh ayb marka diinulislaam macaalim uu leeyahay waa la yaqaanaa qofka muslimkaa waa gefi karaa mar walba diinta islaamka kama tarjumayo mar walbo mararka qaar baa dhici karto waxa uu sameynayo diin diinulislaam inaynan waafaqsanayn adiga marka maadaama aada qaldami karto qofkii adiga daatadaada wax kaaga sheego gaal waa inaad tiraa uga aarsato maaha haddaad saas uga aarsato maxaad soo kordhinaysaa nin walbaa ninka kaleo gaal un dhahayaaye gaalnimadu marka waa qofkii alle iyo rasuul ay gaalaysiiyaan iyo wixii ay gaalnimo ku sheegaan alle rasuul unbaa gaalnimo marka alla wuxuu leeyahay walain sa'altahum wala wallaahi in sa'altahum haddaad su-aashid oo waxa ay ku jiraan aada weydiisid maxaa idinku xambaaray layaquulunna waxay odhanayaan oo odhanayaan inamaa wax kale maahne kunaa waxaanu ahayn annaga nakhuudu inaan dabaalanayno sheeke sheekada marka aada loo dhexgalaa khawdka kaasaa laga wadaa baatilkaana inta badan loo isticmaalaa wanalcabu wax kale maana yani inamaa wax kale maana kunaa waxaanu ahayn nakhuudu inaan dhex dabaalanayno sheekada wanalcabu aan dheeldheelayno aan iska kaftamayno qul waxaa tiraa billaahi alle iyo aayaatihi aayaadkiisa iyo warasuulihi rasuulkiisa miyaad kuntum aada ahaydeen tastahzi-uuna inaad ku jeesjeesaysaan kuwa iyagana riwaayadaha ku dhiga waa la mid ayaguna dad waxaa jira riwaayahaday matelayaan riwaayadda shaqadeeda oo dhan waa diin unbaa la haystaan axkaamtii diintii iyo si waxaa loo qofku waxaad yani wuxuu u maleeyaa marka inuu koox ama shaksi ama dad gaara inuu wax ka sheegayo u maleeyaa laakiin waxa uu sheegaya diinkii wuxuu wax ka sheegaya marka riwaayaad waxyaabahaasu ku matelayaa iyada lafteeda marka istihzaa bidiin haddii ay soo gasho baabkaas ay noqoto diinka waa looga baxaa laa tactadiruu ha cudur daaranina qad xaqiiqaya kafartum waad kufriseen waad gaalowdeen biqowlikum baad ku gaalowdeen waa iyo bistihzaa ama bistihzaa'ikum bidiin diinka aada ku jeesjeesaysaan alle rasuul iyo diinka bacda iimaanikum iimaankiina ka gadaale iimaankan marka laba macnaa lagu macneeya waxay u badan yihin mufasiriintu waxay leeyihin bacda iimaanikum iimaankii aada muujisateen waad ka gaalowdeen qaar waxay leeyihiin maya ee qolada yacnii bacda iimaanikum iimaan xaqiiqo ah laga wadaa horay haddaad mu'miniin u ahaydeen istihzaagana aad ku kufriseen ood ku ridowdeen oo aada diinta uga baxdeen labada macnona waa laba macnoo sax oo qofku hadduu awal muslim ahaa ee istihzaa bidiin uu sameeyo isagoo og doortay oon la qasbin hadal markaa hadalladan sheegnay uu la yimaado bacda iimaanihi waa kufriyey qofkaas in nacfu haddaan cafinno can daa'ifatin daa'ifo koox xaggeeda haddaanu cafinno daa'ifada oo minkum idinka idinka mid ah maxaa lagu cafinaa iyagoo nifaaqa ku jiraa maya bitowbati aan ku cafin inay towbad keenaanoo bian yatuubuu ilallaahi inay ilaahay usoo noqdaanoo nifaaqi ay ka towbad keenaan nucadib cadaabnee daa'ifatan koox oo iyo kale biannahum maxaan u cadaabaynaa kuwa biannahum bisababi annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen mujrimiina kuwa nifaaqa daa'imay oo munaafiqnimada joogteeyey kuwii joogteeyeyna de waa la cadaabayaa kuwii soo noqdo ilaahay u towbad keenayna waa la waa la dhaafayaa oo ilaahay waa cafinayaa ayb marka in nacfu can daa'ifatin xafsaa sidaan akhriyey nacam ayb caasim isaga wuxuu akhriyey nacfu sidaan iyo nucadib quraa'da kalena waxay akhriyeen in yucfa can daa'ifatin minkum tucadab daa'ifa in yucfa haddii la cafiyo can daa'ifatin koox kooxdoo minkum idinka idinka mida tucadab la cadaabee daa'ifatun koox la cadaabee oo kale ilaa nakirada hadday soo noqoto midda dambe ta hore waa ka duwan tahay biannahum bisababi annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen yani inay ahaayeen mujrimiina kuwa dembaabay oo nifaaqii aada u dhexgalay inay ahaayeen darteed baanu sidaa u yeelaynaa kadib marka aayadaha kale ilaahay de munaafiqiintii tilmaamahoodu ka hadlayaa iyo mu'miniintiibaa haddana lagu xijinayaa darsi aada is waxaa laysbarbar dhigayaa marka awsaafu almunaafiqiin iyo awsaaf almu'miniin hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabihi